madaxweynaha somalilan oo maanta ka qayb galay sanad guurada labaatanaad ee aas-aaska xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay in la fulinayo go-aankii maxkamadda sare ee kasoo saartay furista ururada siyaasadda ee somalilan warbixintanna waxaa soo dirtay sagal mustafe
waxaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay sanad guuradii labaatanaad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska xisbiga kulmiye munaasibadani oo ahayd mid si weyn loosoo agaasimay islamarkaasina ilyartu isqabata ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye madaxweynaha somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga muuse biixi cabdi oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in la fulinayo go-aankii maxkamadda sare ay kasoo saartay furista ururada siyaasadda ee somalilan
iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisu waxay saaran tahay madaxweynaha distoorkaasaay wixii halkaa ka qaldamo waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo imbiijment lagu geyn kara maanta waxaa yaalla go-aankii maxkamadda sare in ururadii la fulo aniguna go-aanka maxkamadda sare sidiisaan u fulinayaa fulin buu taagay waxaa isaguna ka horreeya sharciga oo yaalla waynu ku murannay maxkamaddaa la geeyey fulin baa taalla maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo naf bini-aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo waraaq bay soo martaa waxay u jiraan fulin waa fulinyaa sharciga o-aana siyaasiyaed sidaan u fuli karaya waa la fulinaya waa la fulinaya xisbiyadda hay-adaha dawladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu talo waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda fulinteeda la wadagala joogsado oo aanay muddada lagu dheeraan wakhtigoodii la furo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiyada mucaaridka doorashada madaxweynuhu sidaa maalintii allaha daayay labada golob oo sheegay madaxweyne dusha ka saaranta waa inaan fulida hadday daahdaan ana laygu eedaynaya maxaad fuli weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaa loo fulaya hadday daahday bini aadmana uu sabaadhici kara iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan sharciga isma hortaagi karaan waxay tirsanayaan sifo sharciya u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga sharcigaa ku dhaqmaa madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wiigga soo socda uu dhici doono kulankii wadahadalka ahaa ay isugu yimanayeen isaga iyo xisbiyada mucaaridka ee somalilan wadahadal iyo wadaxaajood sidaan ballan qaaday maxamedka ah waa jooga madaxweynekiisga sii haya iyo hogaanka dhami wiiggaa soo socda waa inuu kuligii kubadhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee isku afgaranay ay dhexdooda ka dhexeeyeen dhameeyaan xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiye munaasabadaha qaranka tii taribuunka tii inta xafadacdee qaranka calankiisana ma soo qaato si gaarma uga sheegto xisbiyada kale waa lagu dul qaadanay laakiin qaranimada waa ku dhof hadday ka hari waayaan sharci barabarin doonaa ku diyaacbeen kulmiya wuxuu diyaar u yahay maalintay dhaawacdo guddida weerarada furaysaa inuu noqdo xisbigu meelgaar ah oo ururada soo socdo tartabo wuxuu ka filayaa oo laga sugayaa iyagoo buuq iyo qaylo samayn qarankana aan khalkhalgelin labada xisbiye kalena inay sidaa aqbalaan sharcigu siduu yahay sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa